bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal jimco wanaagsan waa tobanka bisha shanaad sanadka kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan madaxweynihii hore puntland cadde muuse xirsi oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada qaradho ee xarunta gobolka karkaar ayaa si weyn u dhaliilay siyaasadda maamulka puntland iyo nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada puntland hadda ay ku sugan yihiin cadde muuse ayaa tilmaamay inkastoo siyaasadda puntland hadda ay tahay mid degan haddana uu ka digay in khilaaf siyaasadeed oo hor lou imaan karayo waxaana uu ku baaqay in laga fogaado wax walba oo nabadda iyo xasiloonida dhibaato u keeni karaya waxa uu sheegay siyaasadda loo dejiyay nidaamka xisbiyada deegaanada puntland aysan ahayn kuwo waafaqsan shuruucda islamar ahaantaasina dadweynuhu ay khusayso haddii sidan ay ku qaadanayaan iyo haddii ay dalbanayaan in wax laga bedelo waxa uu sheegay in shuruudihii la rabay oo dhan ay maqan yihiin dimuqraadiyadna ay puntland rabto taasina aysan isqaadan karaynin waxa uu sheegay in aysan waxgaradku marnaba qaadanin in khasab lagu meelmariyo xisbiyadaas oo shuruudo aad u fara badan ka maqan buu yidhi marka loo eego nidaamka dimuqraadiyadda xisbiye sharci ku dhisan in la dhiso waa rabaa dimuqraatiya oo lagu la doorto qof kasta oo puntland degan xuquuqdiisa uu helo laakiin xisbiyada hadda waad ogtihiino xisbi baa laba qof joogtaa xisbi baa saddex xisbiye ma jiraan waxa hadda laga shaqaynayo xisbiyadii shuruucdii la rabay oo dhan ayaa ka maqan tirakoobkii xuduudihii warqaddii laysku aqoonsanayo waxaasoo dhan dimuqraatiya waa rabna ha la sameeyo ammaanka iyo ha la xalliyo marka xisbiyadu ma soconayaan hadda magaalo kastaba rag baa loo soo diray waxay rabaan inay qarsoodi sanaadiiq wax ku shubaan anigu waxaan leeyahay puntland waa uga digayaa shicbiga ow haddaad rabtiin idinku yeela laakiin ninkii waxgarada yuusan yeelin khasab baan ku marinayaa xisbiyadaas dowladda federaalka ah na waa inaynu la shaqaysannaa qaldhaad bay leeyihiin wax kastay leeyihiin laakiin wadahadalkii furnaadaa dhinacyada kale somalilan dhibaata ma jirto shicbigu maalin afar iyo labaatanka sac waa maraan dhibaato kama arkaan wax fiican in iyadana sidaa loo xoojiyo ayaan ku talinayaa laakiin puntland laysu soo celiyo dhinaca kale banaanbaxyo weyn oo laga soo horjeedo siyaasadda maamulka puntland iyo sixir barar xoogan oo la sheegayo in ay ka jirto gobolka bari ayaa maanta ka dhacay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari dadka dibadbaxyada dhigayay oo si nabadgelyaha wadooyinka ku marayay ayaa waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkudhigyo ay ku mucaaradayaan siyaasadda madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole iyagoo sidoo kale ku baaqayeen wax laga qabto sicir bararka arrimahan waxay imaanayaan iyadoo uun dhowaan la rajaynayo in deegaanada puntland ay ka bilowdaan doorashooyinka deegaanada puntland oo la rajaynayo in juunta soo socota dabyaaqadeeda ay dhacaan wararka ka imaanaya magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in halkaas dilal ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyey sidoo kale degmada hilwaa ee gobolka banaadir ayaa la sheegaya in dilal noocaas oo kale ayana ka dhaceen sida warbixintan uu ku faahfaahinayo maxamed nuur amiin oo magaalada muqdisho jooga gudoomiyaha degmada marke ee maamulka dowladda soomaaliya maxamed cismaan yariiso oo dhowaan loo magacaabay xilkaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey xaaladda ammaan ee degmadaasi isigoona sheegay in ay sugeen ammaanka degmadaasi marka marka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal qorshaysan iyo sidoo kale carqaladayn dhanka ammaanka ah kuwaasoo inta badan ay ku kacayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa shabaab oo mabaanooyin ku tuuraya xaafadaha qaar ee degmadaasi wuxuuna sheegay master yariisow in ay wax badan ka qabteen oo shalayna ay gacanta kusoo dhigeen askari katirsan ciidamada dowladda soomaaliya xabsigana loo taxaabay ka gadaal markii xabad uu u riday si macno darro ah waxa uuna sheegay askarigaasi inuu dad badan argagax geliyey inkastoo dhibaato aysan geysanin xabaddii uu ritay waxa uuna sheegay in haatan uu yaalla xabsiga degmada marka ay gacantana ku hayaan ciidamada booliska maanta waxaa fursad aan ugu helay inaan degmada marka amnigeeda aad iyo aad aan macnaa u sugo anigoo macnaa ay ila shaqeeyeen ciidamada booliska kuwa milatariga asluubta iyo macnaha ciidamada maamul mulka macnaha deegaanka dadka shacabka degan ciidamada deegaanka oo deegaanka u dhasheen aniga marka waxaan ku guulaystay alxamdulilah anoo raacaya amarka madaxweynaha waxaan macnaha go-aankayga markii hore markaa xilka liidhiiga qaatay in qori aan lala mari karin shacabka dhexdiisa ganacsatada heshiis qorida howlgal ahayo maanahaddaa kale in qori oo bilaa macno ah suuq aan loo dhexmari karin amarkii aan aan siiyeyna degma ciidamada militariga macnaa booliska iyo kuwa macnaa deegaankaba amarkii waa iga qaateen wax ganacsatada dhexdooda qora labatan maalin iyo hadii ma la arkaayo xabad magaalada dhool ninkaa ugu ridana macnaa xereg iyo ayuu- ayuu mutaysanayaa hadda sh- xali waxaa xali waxaa dhacday meesha la yidhaahdo buulitaan wiil ciidamada ka mid ah inuu xabad iska rido beer darra ah saaka ciidamaan u diray waa lasoo xeray hadda waa xiran yahay waxaanu xiray degba ma gelin laakiin xabada banaacidlaha dadka argagixinayo aawadeed ayaanu xiray haddana saldhigga booliska ayuu ku xiran yahay sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu ka warbixiyey gundooyinkii lasoo dhaafay isbaarooyin la sheegay in la dhiganayay meelo ka mid ah deegaanada ku dhowdhow marka iyo marka gudaheeda waxa uuna sheegay in arrimahaasi ay kala hadleen saraakiisha ciidamada dhowaana ay howlgal sameeyeen loogana saaray deegaano qaar ay ku sugnaayeen maleeshiya dhiganaya isbaarooyinka kuwaasoo sida la sheegay ku libisnaa dareyska ciidamada si ay dawladda macnaha shacabka ugu shaqayso anigana ay ii noqoto meel kasta warbixin saa ugu helo hadda amiruhu oo kale shalay ciidamada jooga ee waxay howlgal ka qabteen dad isbaaro dhigtay jira caafimaad oo tuugeysa ah markay meesha tageen nimankiisa ay u raacdaysanayeen waa xabadeen meesha waa ka bixiyeen waxaan dhihi karaa lambar lixdan ilaa lagu keeno degmada marka wax tuug ah laguma arki karo waxaana isguushaas gaaray ciidamada militariga saraakiisha ka mid ah ninka la yidhaahdo cabdiqaadir ceelbuur xasan dheere ee taliyaha guu ee taliyaha baanduulaha ciro taliyaha gaa- taliyaha guutada kifuur oo aad iyo aad ugu shuqlay inaa macnaha mooryaanta ama tuugada wadooyinka gelayso in la xasuuqo go-aankeeda qaatay muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa laga dayrinayay xaaladda ammaan ee degmada marka iyo sidoo kale deegaanada ku dhowdhow ayagoona la sheegayey dad ku libisan dareeska dowladda in isbaarooyin halkaasi ay dhigtaan dhanka kale deegaanka suuqa xoolaha oo ka mid ah degmada hilwaa ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu dilay askari ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan waxaana saakii halkaasi bandow ka dhigay ciidamada dowladda ayagoona sida wararka laga helaya deegaankaasi ay sheegayaan in askari ka tirsan dowladda soomaaliya uu si bareer ah u toogtay laba ka tirsan dad rayid ah oo halkaasi ku sugnaa oo mid ka mid ah uu ahaa oday waayeel oo halkaasi ku iibinayay dharka hudheyda askariga ayaana la sheegay in ay gacanta ku dhigeen ciidamada dowladda soomaaliya xabsigana loo taxaabay dilka dadkani ayaa yimid ka gadaal markii askari ka tirsan ciidamada dowladda maleeshiyaadka al-shabaab ugu dileen degmadaasi iyadoo aanan la ogeyn halka ay ciribija dhigeen dadkii ka dambeeyey dilkaasi inkastoo goobta ay ka baxsadeen maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan dhegaystayaal waa reediyo wardheer qaramada midoobey ayaa sheegtay in saddex kun oo askari oo ka tirsan ciidamada nabadilyaanta midooda afrika ee amisom lagu dilay gudaha soomaaliya tan iyo sanadkii laba kun iyo toddobo markii ciidamadii ugu horreeyey ee wadanka uganda ka socday oo amisom qaybta ka ahaa ay magaalada muqdisho soo gaareen warbixin ay soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in dilalka askarta ugu badan ay soo gaartay ciidamada dalalka uganda iyo burundi ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobey jen ellison ayaa uu kalada wararka reuters u sheegay in ay amisom naftooda u horeen sidii soomaaliya ay nabad uga dhigi lahaayeen taasoo hadda muuqanaysa buu yidhi waxa uu sheegay in wax laga argagaxo ay tahay in aad maqasho ama aad aragto in saddex kun oo askari oo ka tirsan ciidanka amisom ay naftoodii ku hayeen howlgalka nabadilyaanta midooda afrika ee amisom haddana natiijadii laga lahaa ayuu sheegay in ay guul ku dhammaatay soomaaliya hadda waxaa jooga ciidamo aad u fara badan oo toddobiiyo toban kun iyo toddoba boqol oo askari gaaraya kuwaas oo ka kala socda dalalka uganda burundi jabuuti kenya iyo siraleon waxaa sidoo kale jira ciidamo kale oo booliisa oo dalka nigeria ka socda dhammaantooda waxa ay taageerayaan howlgalka dowladda soomaaliya ay kula dagaalamayso kooxda al-shabaab ayna doonayso inay soomaaliya shabaab kaga saarto warkii oad ka dhegaysanayseen radio wardheer kheerta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waanaga intaa